waad mahadsan tahay colaad sidaad og tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud dalkan imaaraadka carabta waxa uu ku joogaa booqasho rasmi ah kadib markii martiqaad uu ka helay hogaanka dalkan waxaa ilaa haatan madaxweynaha uu kulan la qaatay dhexaal sugaha iska leh talada dalkan sheekh maxamed bin zaid al nahyan kulankaasina waxa uu ahaa runtii kulan muhiim ah oo labada dhinac ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal madaxweynahana uu ka warbixiyey xaalada soomaaliya halka dhaxal sugaha dalkanina oo isna ka hadlay taageerada dalkiisa soomaaliya u fidinayo waa gartay markaad haddaad si hoose ugu dhaadhacdo waxyaabaha sida gaarka looga hadlay ee ajendayaasha madaxdu ay ka wada hadleen ku jiray maxaa kamid ahaa hadday noqon lahayd ammaanka hadday noqon lahayd horumarinta maxaa si gaara looga hadlay arrimo badan ayaa laga hadlay oo u badan iskaashi buuxa oo labada dal ay yeeshaan ha noqoto dhinaca maalgashiga dalka imaaraadka dhan waxa uu ka mid yahay dalalka sida aadka qeybta uga qaadanaya dib u dhiska soomaaliya dhanka kalena waxaa jira fursado badan oo dalka imaaraadka ay soomaaliya ka faa'iideysan karaan dhanka maalgashiga kaas oo markaasi noqon kara mid soomaaliya ay ka faa'iideysato oo dib u dhiska dalka ay qeyb ka qaadato waxaa iyana jira in imaaraadka iyo dowladda soomaaliya ay horey uga wada hadleen heshiisyo dhinaca dhinac kaabayaasha dhaqaalaha sida dib u soo nooleynta shirkadihii soomaaliya ka shaqeyn jiray ee dhinaca dhaqaalaha sida shirkadii diyaaradaha in labada dal ay yeeshaan xiriir dhinaca duulimaadyada oo ganacsiga lagu fududeynayo iyo in la kordhiyo taageerada markaasi imaaraadka soomaaliya uu siinayo marka labada dal waxay si qoto dheer uga wada hadleen dhinacyada ay iska kaashan karaan waxaana jiri doonaa socdaalo kale iyo kulamo kale oo madaxda labada dal ha noqdeen hay-adaha sida wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee markaasi isku shaqada ah ay ka wada hadli doonaan dhinacyada ay iska kaashan karaan labada dal hay-adaha bisha cas ee imaaraadka iyo dowladuba soomaaliya horey mashaariic ayay uga fulinayeen oo uga wadeen sida kuwa bini-aadnimada iyo taageerada dhinaca ammaanka ah oo ay u fidiyeen qaar ka mid a maamulada dalka ka jira ma jiraa wax ballanqaada oo cusub oo imaaraadka uu sameeyey soomaaliya dhaxal sugaha dalkan imaaraadka kulanka waxa uu ka sheegay in dalkiisu uu sii laban laabi doono taageerada uu soomaaliya siiyo ha noqoto dhinaca dib u dhiska waxa uu sheegay inay ahayd nasiib daro in soomaaliya muddo ka badan labaatan sano ay dagaalo sokeeyo colaado ka jiraan balse haatan la joogo wakti dhammaan dalalka carabta looga baahan yahay inay wadajir wax ugu qabtaan soomaaliya isagoo sheegay in imaaraadku uu door muhiima ka qaadan doono sidii uu kaalintiisa uga soo bixi lahaa uu soomaaliya u taageeri lahaa marka waxaa la filanayaa in taageeradii imaaraadka uu siinayo soomaaliya ay laban laabanto gaar ahaan dhinaca dib u dhiska adeegyada bulshada ee muhiimka ah ee laga sameynayo soomaaliya gobolada kala duwan waxaa jira barnaamij dowladdu hore u dejisay oo ah in deegaanada kala duwan ee dalka laga hirgeliyo adeegyada asaasiga ah sida isbitaalada saldhig booliis in laga sameeyo iskuol wax lagu barto iyo adeegyada kale markaasi bulsho ay meel ku degi karto marka dowladda imaaraadku waxay kamid ahayd dalalkii ugu horeeyey ee markaasi aqbalay inay mashaariicdaasi ka fuliyeen soomaaliya durba ilaa iyo dhowr meelood ayay mashruucaasi ka fuliyeen waxaana kulanka dhex maray labada dal marka la iskula soo qaaday mashruucaasi oo dalka imaaraadka u ogolaaday inuu sii ballaariyo ugu dambeyntii daawud madaxweynaha booqashadiisa goormay ku eg tahay maxaase u qorshaysan safarka imaaraadka kadib dabcan socdaalka madaxweynaha weli waa uu sii socdaa oo dalkan imaaraadka ayuu ku sugan yahay kulamo kala duwan ayuuna la yeelanayaa madaxda kala duwan ee dalkan